bismillahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystara qodobada wararka saaka dalsan ida heesana waxaa ugu waaweyn dab xoogan oo saaka ka kaca goobo ganacsi oo ku yaala bartamaha suuqa weyn ee bakaaraha ee magaalada muqdisho faahfaahinna kasoo baxaya tiro hoobiyaal ah oo saqdi ilay xalay kusoo dhaca qeybo ka mid ah magaalada muqdisho maxkamadda ciidamada maamulka jubbaland oo la horgeeyey shan nin oo lagu eedeeyey inay ka mid ahayn dagaalamayaasha al-shabaab madaxweynaha maamulka puntland oo magacaabay wasiir ku-xigeenno iyo wasiiro dooryaal cusub oo ka mid noqonaya golihiisa wasiirada mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk oo ka qayb galay munaasabad lagu soo bandhigayay buugga hadhiwaa oo lagu qabtay magaalada muqdisho qoyska uu ka geeriyooday allah u naxariistee taliya sulnuug oo lagu wareejiyey lacag dhan soddon kun oo doolar cisbitaalka cusub ee caynu caafiyah oo laga hirgeliyay xaafadda m b c ee degmada khadan ee gobolka banaadir akhbaraadka dibadda waxaa ugu waaweyn madaxweynaha dalka turkiga oo ku dhawaaqay in ay si adag u taageerayaan xamaas
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan subax wanaagsan dhegeystayaal saaki waa subax axada taariikhduna ay ku beegan tahay tobanka bisha saddexaad maarso sanadka laba kun afariy labaatan dhegeystayaal kusoo dhawaada warkii subaxiriyadu dalsan oo faahfaahsan ugu horeyn aynu ku bilownay dab xoogan ayaa saakay waxa uu ka kacay goobo ganacsi oo ku yaala bartamaha suuqa weyn ee bakaaraha ee magaalada muqdisho dabkan oo ah mid xoogan ayaa waxa uu qabsaday goobo ganacsi oo ku yaala suuqa bakaaraha gaar ahaan qeybta loo yaqaano cabdalla shiideeyaha dabkan ayaa yimid kadib markii jug xoogan waabargii hore saakay laga maqlay aagga suuqa waxaana wararku ay sheegayaan in miino lagu xiray dhismo ku yaala suuqa kaasoo dhaliyay dabka wararkaas sidoo kale waxay sheegayaan in dhismayaasha gubanaya ay ku yaalaan qeybta cabdulla shideey ee suuqa oo intiisa badan lagu iibiyo troniga dabkan oo si weyn u saameeyey dukaamo waa dukaan lagu magacaabo jeexu oo halkaas ku yaala waxaana uu ku faafay dhismayaal iyo sidoo kale dukaamo kale ka agdhowaa halkaas iyadoona haatan ay gaareen gaadiidka gurmadka degdega gaar ahaan kuwa dibadamiiska ee maamulka gobolka banaadir iyo kuwa shirkadaha isgaarsiinta islamarkaana waxay halkaas ka wadaan sidii ay u damin lahaayeen dabka sidoo kale waxaa gaaray halkaas iyaguna mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir waxaana ay isku dayayaan in gaadiidka dabdamiska ah iyo sidoo kale dad fara badan oo halkaas ku sugan in ay damiyaan dabka ka kacay qeybo kamid ah suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho gaar ahaan qeybta lagu iibiyo elektroniga ee suuqa qeybtiisa cabdulla shideeya maahan markii ugu horreysay oo sidaan oo kale dab xoogan ugu kaco suuqa weyn ee bakaaraha ee magaalada muqdisho iyadoona ay xusuusan tahay in dhowr jeer oo hore sidaan oo kale dabab geystay khasaaro hantiyadeed uu ka kacay gudaha suuqa bakaaraha magaalada muqdisho iyo suuqyo kale ku yaala oo kamid yahay suuqa xamar weyne markalena faahfaahino ayaa waxa ay kasoo baxayaan madaafiic xalay jugtooda laga maqlay qeybo kamid ah magaalada muqdisho faahfaahinaa ayaa laga helayaa tiro hoobiyaal ah oo xalay saqdii dhexe kusoo dhacay xaafado iyo sidoo kale xarumo ku yaala waqooyiga bartamaha magaalada muqdisho madaafiicdan oo aan la ogoran oo la garanin halka laga soo tuuray ayaa daryankooda laga maqlay saqdii dhexe xalay magaalada muqdisho xilli dadka ay hurdayeen halka kuwo kalena isku diyaariyeen inay xilligaas jiiftaan waxaa la sheegay in meelaha madaafiicda kusoo dhacday oo mid kamid ah uu ku dhacay xerada gaadiidka booliska oo ku taala degmada shibis sidoo kalena xarumo kale waa xarun kale oo la sheegay in degmadaas ku taala uu ku dhacay askari ka tirsan ciidanka booliska oo kamid ah ciidamada ku sugnaa xarunta gaadiidka booliska ayaa la sheegay inuu dhaawac kasoo gaaray firarka hoobiyaha laama ammaanka dowladda soomaaliya ayaa ilaa haatan waxwaraha kasoo saarin madaafiicdan xalay ku dhacday qeybo kamid ah caasimadda waxaana sidaan oo kale dhowr jeer ay madaafiic uga soo dhaceen xilli habeen ay sidoo kale maalinba qeybo kamid ah magaalada muqdisho dhinaca kalena markaan haddii eegno maxkamadda ciidamada maamulka jubbaland ayaa waxaa la horgeeyey shan nin oo lagu eedeeyey inay kamid ahaayeen dagaalamayaasha al-shabaab maxkamadda ciidamada maamulka jubbaland ayaa la horgeeyey shantaas nin oo lagu eedeeyey inay ka tirsaneen dagaalamayaasha al-shabaab kuwaasoo hay-adaha ammaanka ay ku qabteen magaalada kismaayo xiraalinta maxkamadda ayaa sheegtay in raggan ay qirsan yihiin inay kamid ahayn shabaabka islamarkaana ay haatan ay qiranayaan waxaana ay xeraalintay dalbatay in xukuno kala duwan lagu rido iyadoona uu meesha ka hadlay ama madasha fadhiga maxkamadda uu ka hadlay mid ka mid ah garsoorayaasha ciidamada waa maxkamadda maamulka jubbaland
eedda loo haysto shantan eedeysane ee
kiiskaas oo eedaysanayaal ay ka yihiin laba eedaysane oo kale ah jaamac cali deeq cabdiraxmaan iyo eedaysanaha labaad oo asagana ah mukhtaar barre cali xuseen kuwaasoo ku eedaysan qodobadu soo socda xafiiska xeer caalinta waxay tahay waajibaadkiisu sida uu sheegay qodobka boqol iyo toban boqol lixdan iyo saddex in uu soo gudbiyo eedda oo faahfaahsan iyo kun labaatan iyo afartii waxaan halkan maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee dowlad goboleedka jubbaland ka soo jeedinayaa kiis gal lambar lixdan iyo siddeed kiiskaas oo eedaysanayaal ay ka yihiin laba eedaysane oo kale ah jaamac cali deeq cabdiraxmaan iyo eedaysanaha labaad oo asagana ah mukhtaar barre cali xuseen kuwaasoo ku eedaysan qodobadu soo socda xafiiska xeer caalinta waxay tahay waajibaadkiisu sida uu sheegay qodobka boqol iyo toban boqol lixdan iyo saddex in uu soo gudbiyo eedda oo faahfaahsan iyo caddaymaheeda mudane guddoomiye iyo iyo garsoorayaal waxaan halkan ka soo gudbinayaa kiiska labadan eedaysane kuwaas oo oo kale ah jaamac cali deeq cabdiraxmaan ina sucaado cabdi macallin oo toban iyo siddeed jir ah iyo mukhtaar barre cali xuseen ina kutubo ibraahim aadan oo labaatan jir ah mudane guddoomiye garsoorayaal eedarsaashan labadaa waxay ku eedeysan yihiin sida aan maxkamadda usoo gudbay isku qodobo koow waxay ku eedeysan yihiin qodobka laba boqol toban iyo saddex ee xeerka caqaabta soomaaliyeed kaasoo ah burburin iyo minjaxaabin ama argagixisnimo in la bur in ummadda la burburiyo ama la minjaxaabiyo hantidooda ayagaba la burburiyo iyo qodobka boqol toban iyo afar laba boqol toban iyo afar xeerka caqaabta soomaaliyeed kaasoo ah qarandumisnimo ama laga soo horjeedsado danta diinta iyo dalka iyo dowladda dantooda in laga soo horjeedsado oo la burburiyo iyo qodobka ah laba boqol labaatan iyo kow xeerka caqaabta soomaaliyeed kaasoo ah kaacadoon hubaysan kaasoo ka soo horjeeda dowladda waana kuwa hadda ay qiranayeen ee markii maxkamaddii ay su-aalihii saddexdaa weydiinaysay ay sheeganayeen qodobka afraad ay ku eedeysan yihiin waa laba boqol labaatan iyo laba xeerka caqaabta soomaaliyeed kaasoo ah burburin iyo dhac iyo xasuuq ay u geysanayeen ummadda soomaaliyeed waana lagu soo qabtay oo waa ka hadda lagu soo qabtay qodobka kale ay ku eedeysan yihiin mudane guddoomiye arsooryaal waa qodobka boqol lixdan iyo afar xeerka caqaabta soomaaliyeed oo ah khalkhalgelin ummadda ay khalkhalgeliyeen qodobka kale ay ku eedeysan yihiin waa qodobka boqol toban iyo toddobaatan iyo kow xeerka caqaabta soomaaliyeed oo lala akhriyey qodobka sagaashan iyo soddon iyo sagaal faqradiisa faqradiisa d ee xeerka caqaabta soomaaliyeed mudana guddoomiye iyo garsoorayaal haddii aan nimankan eedooda hore u galo nin wuxuu ku dhashay waxyaabo badan oo cajiibay leeyihiin nin wuxuu ku dhashay oo uu ka soo jeedaa dowlad deegaanka soomaalida d d s
codkaas waxa uu ahaa mid kamid ah garsoorka maxkamadda dowlad goboleedka jubbaland markan haddeynu magaalada muqdisho ayaa waxaa lagu qabtay munaasabad lagu soo bandhigayay buugga liwaa iyadoona ay ka qaybgaleen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya waxaana ay sheegeen mas-uuliyiintaas in ay ka qeyb noqonayaan dadka iibsanaya buugga iyagoona munaasabada hadallo ay ka jeediyeen mas-uuliyiintaas ay u dhiirigeliyeen qoraaga buugga soo bandhigay waxaana sidoo kale ay sheegeen in gud- waa gudoomiyaha maamulka gobolka banaadirna uu sheegay inuu kafaalo qaaday caafimaadka maxamed haldoor oo ah qoraaga buga ugu horeen waxaa madasha ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha axmed macalin fiqi
waxaana rabaa waxaan arkayay maxamed oo calankii dusha laga saaray oo xoogaa yar yaxyaxaya ah ha ka yaxyaxin muuse muuse biixi intaad caafimaadka ku maqan tahay calanka hargeysaa la geynaya haba ha ka yaxya cid ku taabanaysa ma jirto intaas waa intaas u dhaafi maayo intaas oo gobson baa ila dir- ila- ila dardaarantay intaa u dhaafi maayo waxaan annaga wasaaradda arrimaha gudaha ka mas-uula waxaa la yidhi jiscinkii baa haray jiscinkii caafimaadkii waa la du- waa la ballan qaaday laakiin jiscinkii baa haray waxaan runtii buugga boqol afartan iyo saddex beejkaas ka akhriyey maxamed arrin soo martay oo shaqo uu raadiyey oo meelihii barayfatkaa ka waayey oo gabar khayr qabtaa ay qaraabo yihiin malaha oo wasiir taqaanay ay waday oo leylo la yidhaahdo oo markii wasiiraddii loo geeyey gabadhii wejigabaxay ku riday ninkaan oy tiri "Aba, maamo sha- iska iska waxbaro waxbaro maxamed markuu caafimaadkiisa ka yimaado waxaan ballan qaadaynaa hadduu rabo shaqaan u ballan u ballan qaadaya horta taas waa waa garantiid waxaa kuu soo haray xagga buugga buuggan waa qiimo badan yahay
ee magaca soomaalinimada iyo magaca ummadnimada ugu hiiliyey maxamed haldoor ugu hiiliyey qabiil idinma keenin qoys idinma keenin saaxiibtinimo gaara idinma keenin laakiin haybtaas ummadnimo ee uu soo doortay maxamed haldoor ayaad idinkuna doorateen waxaan rabaa inaan hal kelmadoo kale ku daro oo ah marka la sheegayo naafanimadu naafanimadu lixaadka oo aad meel lixaadka oo meel meelahaas ka mid a kaa dhinma ma aha macnaheeda naafanimadu waa markay maskaxda ku xihanto waa marka fikirkaada uu ku soo koobmo wax aada rakhiis u ah oo aanan ku anfac mas-uuliyiintaas waxay ahayn ah, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha axmed macalin fiqiy wasiirka waxbarashada farax cabdiqaadir oo ka qaybgalayay munaasabad xale ka dhex magaalada muqdisho oo lagu soo bandhigayay buugga dhawaa markana madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni ayaa dhammaystiray gurihiisa xukuumadda cusub isagoo magacaabay wasiir ku-xigeeno iyo wasiir dooriyaal mas-uuliyiinta uu magacaabay madaxweyne saciid deni ayaa ka kooban labayo labaatan wasiir ku-xigeen iyo kow iyo toban waa afar iyo toban wasiir dooriyaal kuwaas oo tirada guud ka dhigaysa soddon iyo lix xubnood marka laysku daro xubnaha xalay uu magacaabay sidoo kale golaha wasiiradiisa cusub madaxweynaha puntland saciid deni ayaa maalmihii lasoo dhaafay ee laga dhowr sugay inuu soo magacaabo wasiir ku-xigeenadiisa iyo wasiiru dooriyaashiisa cusub ee ka mid noqonaya golahiisa wasiirada maamulka puntland halka warkaasa kala socotaan warraadii adarsin magaalada muqdisho markana wararka dibadda madaxweynaha dalka turkiga rajab tayyib erdogan ayaa waxa uu ku dhawaaqay inay si adag u taageerayaan xamaas madaxweynaha dalkaas turkiga rajab tayyib erdogan ayaa waxa uu yiri ma jirto cid naga dhaadhicin karta in xamaas aan ugu yeerno een argaxiso turkiga waxa uu si adag u taageeraya xamaas ayuu yiri isagoo een sii tixraacaya kulankii uu toddobaadkan magaalada ankara ee caasimada dalkaasi kula yeeshay madaxweynaha falastiin maxamuud cabaas waxaana uu sheegay in turkiga uu si adag u taageerayo islamarkaana xamaas een ay taageersan yihiin oo ay u aqoonsan yihiin inay yihiin een ciidamo madax bannaan oo uu xusay inaysan urur argagixisa ahayn xamaas guud ahaan dhegeystayaal saakantaan jeclana kusoo gabagaba barnaamijka andraaday warka subax ee raadiyaha darsan ee magaalada muqdisho
wararka aad la haysaa hubsiimo u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahel yaabaa talalhel